hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliyeed ee sodma ayaa gargaar raashiin ugu qaybisay qoysas danyar ah ee ku nool magaalada muqdisho deeqdan ayaa isugu jirta raashiinka noocyadiisa kala duwan sida bur bariis baasti iyo saliid agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda sodma sahra cali yuusuf ayaa ka warantay deeqdan waxaan maanta halkaan ku bixinaynaa afar boqol oo qoys oo raashin gargaar ah oo ay ugu tala gashay hay-adda maaraynta masiibooyinku in ay gaarsiiso dadkan oo ah aqoonta wakiiladoodii adeeradood iyo hooyooyinkood oo aan halkaan maanta ku siinayno hay-adda maaraynta masiibooyinka mar kasta waxay u taagan tahay inay caawiso dadka masaakiinta ah ee agoommada iyo rajooyinka iyo dadka aan waxba haysan iyadoo lagu jiro bishii barakaysneed ee rabadaan ayaa waxa aan maanta ugu tala galnay in aan ku afursiinno haddii alla yidhaahdo qaar ka mida bulshadii ka faa'iidaysatay ayaa ka mahadceliyey waxaan halkan ugu mahadcelinaynaa hay-adda maaraynta masiibooyinka ee sodma oo runtii afar boqol oo qoys agoon ah halkan ku siisay shiixnad raashiin noocyo kala duwan leh oo loogu talagalay waxaan ka badana idinka idin rajaynaynaa hay-adda sadmo boqol boqol waa mahadsiiyin way haddana siiyin alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay garab deeqda raashiinka ee loo qeybiyo qoysaska danyarta ayaa loogu talagalay inay ku afuraan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan